gobollada kala duwan ee somalilan waxaa baryihii ugu dambeeyey kusoo kordhayey kufsi wadareedka iyada oo mararka qaarkoodna ay dhacayeen kiisas ama xaalado kufsiya oo islamarkaana uu la socdo dil loo geysanayo gabadha la kufsaday hay-adaha booliisku uu ka midka yahay ayaa marar badan ka hadlay dhibaatada kufsiga uu ku hayo bulshada iyo sida uuga midka yahay dembiyada kordhaya marka la eego qiyaas ahaan bilowga sannad kasta ilaa iyo dhammaadka geesta kale qaar ka mid a urada qareennada somalilan ayaa iyaguna waxa ay dhowr jeer ka hadleen arrimaha kufsiga shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ka hortagga ama hoosudhigidda dembiga kufsiga iyo arrimaha kale ee la xidhiidha tacadiyada haweenka laga galo ama loo geysto nasriin cabdi waxa ay tilmaantay inay aaminsan tahay in ilaa sharci adag oo xakamayn kara islamarkaana loo adeegsan karo kuwa dembigaasi gala la helo in kufsigu aanu hoosu dhacayn ama aanu yaraanayn ma jiro ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag ma haysano xeer inaga qabta dadkuna ama iimaanuun baa celiya oo dee qofka bila-aadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyad adag baa celisa markaa sharcigii adkaana ma jiro markaasi waxaan odhan karaa anigu kufsigu wuu badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaanle ahayn waa in sharciyad adag loo helaa dhinaca kale madaxweynaha somalilan ayaa khudba sannadeeddii uu shalay ka jeediyey fadhigii labada gole ee guurtida iyo wakiilada somalilan waxa uu si adag uga hadlay arrinta kufsiga waxaana biixii uu carabka ku dhuftay in kiisaska kufsiga iyo dembiyada haweenka ka dhankaahi ay sii kordhayaan waxaa la qaban lahay ee la qarsanayaa ee dembi weyna waa kufsiga malaha dhowr jeer saddex jeer oo horaa kala mida aad baan uga hadla golayaal culimo caaqil cid kastoo dadku dhegeysanaya dee horta seer muxuu noqonayaa xagga diinta marka la eego markaynu jariimad gurigeenna iyo dadkeena ku dhacaysa qarsano dembi inanta rugsade waa intaan dhammaanteed intayna halkan fadiyada adaa weyn hawda hablaheeda ka kufsanaya darasana weynankeeda marka haddaynu idhaahno inankii dembid ma laha qofkan uu dilay waxba laga soo qaadi maayo dee dembid waa naqaana haddaynu ummadda nahay markaa lama qaban kari waayo oo lagama gaari waaye arrintaan halkay ka dhaqaaqi laadahay ee kala bad ama inta badan loo qaranayo ee haddii la keena sheekha uu iyo caqalka iyo sudaanka ugu weyn imanaya siyaasadda maxkamad tagaya eela waa la heshiisiinaya kii u dambeeyey weynka dhexdiisa toban inan oo wada ina hebela ayaa gabadha kufsada salaadda laga dukanaya masaajidada ka buuxina see u soconaysa waa qareed waa la shareynaya arrintaas waa arrin culays badan ugu haysa horumar in badan bay nagala hadlay arrintaasi kufsigu arrin waxaa u baahan in maru aynu oga qaadno
farduus axmed ayaa isdul taagtay sida ay muhiim u tahay in la helo xeerar adag kuwaasi oo ciqaab adag lagu marsiin karo kuwa geysta ama mas-uulka ka ah dembiyada lidka ku ah haweenka ee lagula kaco sidaynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo bateen ha usii darnaado kursi wadareedka yacni koox lagu gelayo aad bay u badan tahay mar walba maxay hayda kursigii waxaad moodaa inaan soo kordhayo oan dadkii ka waantoobaynin dad islaamayn may runtii shareecadan islaamku meel bay ka istaagtay wax kastoo maxay hayda shareecadan islaamku ina fartinin sideedu u raacayn u waajibin weyaan ragga wax kursanaya waxaa u banaaday inuu gabadh xalaala mid walba kursan waxaa jirta rag xasaasla iyagii aday doonaan mid qaba laba qaba saddex qaba haddana ay waxaas ka dhacdo ilaahay imaanku horta ha soo celiyo marka hore waxaan u diri lahaa baaq ah inay ka waantoobaan waxa ilaahayba ka reebay waxaa kaloon xukuumaddoona u diri lahaa baaq ah in gaar ahaan kursigaan la jandaagdan saas darteed waxaan u soo jeedin lahaa inay xeer cusub ee ay baasgarayso oo ay ka dayso siyaasadda iyo maxaan ku dhahdaye arrimahan culayska badan ee jira laga saaro xeerkaa labas xeer la baasgareeyo xeerkaasoo anfacaya lana jaan qaadaya waktiganaynu joogno iyo wakti dambe oo kasii dambayn doono muddo dheeroo dambe lasii isticmaali karo waayo waktigan lama jaan qaadi karayo marxaladanaynu joogno iyo heerkan aynu maanta marayno waxaa kaloo na soo jeedin lahaa dadka inta badan heshiisyada ku daya arrimaha kufsiga ama dhacdooyinkan kufsiga ee xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan faragelintay u daayaan hay-adaha baadhidda iyo maxkamadaha awoodda u laynay u daayaan wixii maxkamad kaga hor caddaado qofkaas dembiilaad u noqdo sidaa lagu xukumo oo laga daayo aabbo walba inan buu haystaa inantiisay berri doole ku dhici kartaa qofna ma raali gelinayso qofna kuma noqonayo maxaa hayday wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxumeeyo saasi lamida inankaagu inanta uu dhibta u geystay hawla tegin heshiis ka soo qaadanay tahay inantaada guriga kuu joogta oo si maxaa hayday ilaahay xaaraantinimeeye loo khasbay si kastaba ha ahaatee marar badan ayaa ururada haweenka somalilan waxay si weyn uga qayliyeen islamarkaana ka digeen in aan sharci la marinin islamarkaana aan laga gudanin waajib dastuuriya kuwa geysta dembiyada haweenka lagula kaco oo uu kufsiga ugu horeeyo khadar maxamed cakuule v o a hargeysa